tobabarkan wuxuu noo socon doonaa muddo saddex maalin ah hadduu ilaah yidhaahdo waxaana tobabarka soo agaasintay dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee soma ama somali media association ujeeddada tobabarkanna waxaa waaya maadaama xilli doorasho lagu jiro waddanka isla markaana magaalada beledweyne ay qayb ka tahay meelaha ay doorashada ka dhici doonto sidaas darteed ayaa loogu talagalay tobabarkan in wariyaasha la siiyo iyo sidoo kaleete in la siiyo waxa la yidhaahdo badqabka ama ammaanka wariyaha maadaama xilliga doorashada isjijiid badan uu dhici karo khatar badan ay soo wajihi karto bahda wariyaasha ah ee doorasho isdiidan wax la musuq maasuqa waxyaabahaas oo dhan ay dalka ka jiraan laga yaaba inay khatar wariyaha soo wajahdo marka wariyaha sida ammaankiisa oo u badbaadin lahaa iyo marxaladaha ku shaqayn lahaa dhammaan cashradaas oo dhan waxay noqon doonaan saddexda maalin ee halkan joogno in halkan la baro wariyaasha halkan ka yimid wariyaasha halkan ka yimid waxay ka yimideen hirshabeelle qaar waxay ka yimideen magaalada jowhar kuwana waxay ka yimideen bulaburde kuwana waa magaalada beledweyne oo maamul goboleedka hirshabeelle oo saas ayaa wariyaasha halkan u yimideen sidoo kale waxaa jira wariyaal kale iyagana ka yimid degmada balcad oo qayb ka ah tobabarkan marka waxaa idiin rajaynaa muddada tobabarkan uu socdo inaa casharada halkan lagu bixin doono aad ka faa'idaysataan waxaana tobabarkan uu qayb ka noqonaa tobabarro aan horey uga bixinna magaalo madaxyada xarumaha maamul goboleedyada sida kismaayo baydhabo dhuusamareeb garowe maxaa la yidhahdaa jowhar tobabarkan beledweyne waxaa uu noqonayaa tobabarkaasuu daba socdaa waana tobabar la xidhiira arrinta doorashooyinka iyo badqabka wariyaha ujeeddadaasoo dhanna waxaa laga cabsi qabaa markii ay musuq maasuq iyo corruption iyo doorashada meelaha qaar hadda waxa ka jiroo kaleeto aad looga cabanayo wariyaasha soo tabina inay khatar galaan marka ujeeddada tabinta doorashada loogu xiriiriyey badqabka ammaanka waxay tahay in musuq maasuq inuu dhici doono wariyaha musuq maasuq markuu soomaaliya tabiyana waa la ogyahay xaaladda sida ay noqon doonto marka ujeeddada badqabka loogu darana waa sidaas sidee loola noolaan karaa marka haddii dagaalkan iyo qaylada hadda socota ila miidiya wuxuu ka mid yahay meelaha hadlaya wax sheegaya waxaa isku qasan social mediahii iyo iyo traditional mediahii maanaa qofaa facebook leh idaacadna waa ka shaqeeya marka facebookiisana siduu rabo ugu hadlaa idaacaddana wax kaloo ka sheega sidee waxaas qayla imaan doontee sidee adigna waa ogtihiin waaqica magaalada aad joogtaan oo kale waa laga yaabaa dadka qaarna inay facebook si waalan u isticmaalaan dadka qaar ay caadi yihiin kuwa qaarna aysan ahayn tababarkan waxaa loogu talagalay inuu daboolo marka wax yaroo ka mida baahidaas oo dadka qaatay ay ka duwanaadaan dadka aan qaadan safatiga iyo election reporting